asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa shabakada wararka ee wajana news ood ka dhegaysan kartaan marka idin soo booqataan bogga internetka aan ku leenahay ee ciwaanka iyagu uu yahay www wjalanews com nabaday dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamij gaar oo aanu ku eegayno xaafadda staad howska oo hay-adda n r c gaarsiisay deeq mucaawinimo ah mar aanu isku dayna inaanu wax ka weydiino hay-adda n r c oo bixinaysay adeegan mucaawinimada ah ee ay ugu tala gashay dadka danyarta ah ee degan xaafadani ayaa ay ka gaabsatay in ay ka hadlaan iyago oo ay ka gaabsadeen in ay sheegaan xitaa tiradu inta ay leeg tahay iyo adeega ay ugu tala galeen daba guddoomiyaha xaafadda staad howska sulub ibraahim ayaa ka faalloonaya
waxay ka kooban tahay boqol iyo lix iyo toddobaatan qoys weeyi markaa waa labadii gubad gubadkii boqol iyo toddobada haale hore iyo kii iyo sieeanka ahaa maastefurla lixdan iyo sideed qoys markaa iskugeyn waa boqol iyo lix iyo toddobaatan qoys
markaa mucaawinimada ay idiin keentay hay-addani maxay tahay mucaawinada ay keenta waxay tahay waa bacihii iyo shiraacyo iyo dhar yaro ku jira iyo saabuun yar xracankaasas ku jira iyo kaariyo meel agabkii fayadhowrka markaa kulley dadkan waa dad jilicsanoo cid kastaba way u baahan yihiin cidda wax u keentaba way u mahadnaqayaan tijaartoodii cid kasta iyo somalilan oo dhan waa dad gurmad uga baahan
markaa muddo intee lagabaa ka soo wareegtay wakhtiga ay gubteen iyo xilliga ay gargaarku idin soo gaadhayo
horta qoladan n r c weeyaan bishii saddexaadbay sanadkii hore bishii saddexaad bay gubteen guryihii u horreeyey ee boqol iyo toddobadahaa n r c berigaa way u keentay laakiin dii kuwan dambe ee gubtay imika bishan sanadka imika dee madaxiisii naga dhammaaday iyagana umay keen laakiin dii imika u bilaabeen
xidhiir fiicanba xidhiir intee leeg baa idinka dhexeeya la odhan karaa hadday n r c tahay wallaahi n r c waa hay-ad ballaadhan waa hay-ad nala shaqaysa hadday waxbarasho noqoto iyo hadday gurmadkaa degdegaaba ay noqotee dadkaa tabaalaysan waa hay-ad kolley xaafadda dee waxqabadkeedu ma xuma aad xidhiir wanaagsan oo lena
markay mucaawinimada siinayaan halkeebay idiin soo marayaan horta mucaawinada waxay noo soo marayaan wasaaradda dibdejinta oo iyaduna aad iyo aad ugu dadaalaysaa siday bulshadeeda danyartaa wax ugu qaban lahayd ayay noo soo marayaan markaa kolle n r c aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa marka deeqdan maanta hay-adda n r c inkastoo ay ka gaabsatay in ay warbaahinta la hadasho siday deeqda u soo gaadhsiinayso ma la odhan karaa deeqdani waa deeq ay dadkani aad ugu farxeen oy soo dhoweeyeen
wallahi horta markii labaad ay siiso deeqdan n r c dadku aad iyo aad bay ugu faraxsan yihiin maadaama qofku markuu dee dhibaataysan yahay cid kasta waxa u keenta horta aad iyo aad buu ugu farxayaa hadadana kolley waa hadad waxqabadkeedu de kolley annagu aad iyo aad aanu ugu mahadnaqayno waa hadad aad iyo aad u ballaadhan aan ka sugaynana iminka laftigeeda inay soo gaadhsiiso deeqdan deeq kale wilo ka sii weyn weliba
haddayad xaafadda staad howska oo la yidhaah dad barakacayaala baa degan tirada dadkan degan inteebay leegyihiin
dadkan inay barakacayaashan ku nool xaafaddan staad hows tiradooda bardhowta wasaaradda dibdejinta iyo hay-adda lakartays ayaa iska kaashaday waxay noqdeen afar kun iyo siddeed iyo siddeetan qoys inta ku nooli ee tirakoobkii ka soo baxay kulley tiradooda dadkaasina waa intaa imika
geesta kale guddoomiye waxaa jira jidka halbowlo u ah oo xaafadda staad howska iyo isku xidha waddada halbowlaha ah ee hodmarta madaxtooyada marka biriishka idiin dhexeeya jidkaasi ku yaalla oo isna bilaa aad u dayactiran arrimahaasi iyo nadaafad darro oo ka dhalan karto oo aad u liidato xaaladdiisa nadaafad darro arrimahaasi maxaa idinka qorshaysa
horta kolle arrimaha waxaa nooga yaallaa in aad iyo aad borta jidkaasi xaafadda ugu cadilan tahay waa jidkii qudhactay xaafadda laga soo galo jidkaasi waa halbowlaha xaafadda waayo dadka waa dad danyara kaariyo meeshay ka dhaansadaan cagtaa u marta waayo booydama haystaan ay ka soo dhaansadaan taasina kolley culays weyn baa halkaa dhibaato weyn baa naga haysataa inkastoo dawladda hoose og tahay cagaheeda ku timid aanu sheegnay haddana waxaa laydhi qandaraaskiisa waa la bixiyey tan kale fayadhowrka xashiishka dawladda hoose waanu tagnay waxay dhahan meel baanu dhisayna aan u samaynaynaa qashankana imminka hawleeya yar baanu ku jirnaa waa idiin imanaynaa bay nugu dhahdeen halkan horteeda waxaa ka muuqda agabkii dadka barakacyaasha loogu talagalay ee ay siinaysay hay-adda n r c waxaa ka muuqda inay kaariyoonayaal ku jiraan mastaafa intay leegbay biyaha ugu doontaan kaariyoonayaasha
horta niyo mastaafadaas waa mastaafo dheer mastaafo yar maaha ilaa dee saddex kilomitir amba afar kilomitir baad odhan kartaa hooyo uur leh amba ilmo yaroo naqanoo dee canuga oon qaadi karin shirikaanka ad arkaysaa isagoo la dhibaataysan niyo horta bulshadan kolley istaaluska taallaa gurmud weyn bay u baahan tahay waayo dadkoodiiba dhex yaallaan waa dad mumaadiliina kolley cid kasta oo joogta waxaan ugu baaqaynaa hadday dawladda noqotay hadday hay-adaha noqdaan in meeshaasi niyo si dhaba waxqabadkeeda kolley loo fuliyo
biyaha oo iska gaabaabsi ku ah somalilan oo muddooyinkii ugu dambeeyey laga cabanayey xaafadaha ka mid a magaalada hargeysa idinka saamayn intee leegaya idinku yeelatay kolley biyala'aantaasi way soo gaadhay magaalada dadku haddana kolley waa isdaamaayo dadka dee adduunka dee maanta wax awoodi karaa ee dee magaalada dee hargeysa iska deegaanka anugu horta kolley deegaan maaha dee barakace nin deegaana maaha kolley waxaanu doonay hor in la degaamayo insha allah beri kariib dhowaan laakiin dib biyo la'aanta iyagu ma xamili karaan dadka kale wuu xamili karaa hadduu bood dirto iyo hadduu dee soo iibsado laakiin dadkuwan waxooda agabkooda iyo gaadiidkoodu waa kaariyoomaha yar arkayso ee imka halkaa lagu siinayo ayaa hadday maanta biyo waayeen ay ugu doonanayaan halkii biyo lagu sheegaba markaa kolleyo kolley aad iyo aad waxay u baahan yihin dadkani in gurmad loo galo kolley aad iyo aad bay ugu baahan yihin oo tawaangil loo sameeyo oo in qasabadaha loo kordhiyo amba dee sidii qaabkii loo dagaamaan lahaa bardhowta masiibooyinka dabka markasta soo noqnoqonaya waa taagu wacani waxa weeye aqal aqal saare xaafaddan waa isku raran waddan male haash yar haddii ilma yar tuuro waxa laga yaaba inuu xashiish ka qabsado xashiishkana aqalkii sii qabsado taa laftigeeda dabayli xagaaguna way soo socdaan marka waxaan ugu baaqaynaa dawladda halkaasi si deg dega in looga sii gaashaanto oo qaabkii loo dagaamiyo inaan la galo
hay-adda n r c sidoo kale waxay idinka caawisaa waxbarashada tire intee leeg oo ayay waxbartay hay-adda n r c amaba xafiisya intee leegba ku leedahay xaafaddan stadhowska
n r c horta markii ugu horreysay waxay ka samaysay waxbarashada ayay ka furtay iskuul bay ka samaysay iskuulkaasi waa ilaa waa dugsi hoose markii hore taandhooyin buu ahaa markii dambena waxay ugu beddeleen jiingad horta n r c xaafadda waxyaala waaweyn bay u qabataa waayo iskuulka ka dhistay imminka waa iskuul aad iyo aad u muuqda hadday noqoto qalabka lagu fadhiisto iyo hadday noqoto hoyga ciyaalka ugu dhisaanba marka n r c xaafadda horta aad bay uga shaqaysaa waa hay-adan soo dhowaynayno iskuulkaasina dugsiga saddexaad waa galaaska saddexaad
geesta kale markaa qaybta waxbarashada marka laga imaaday n r c hay-adaha samafalka intee hay-adood baad xiriir leedihiin oo iyaga qudhoodu wax ka geysta inay idin siiyaan mucaawinayn sidan oo kale
ah horta kolley hay-aduhu way noo yimaadaan laakiin horta hay-adoo dhammaanteed waxaa noo soo maraan wasaaraddan dibdejinta oo laftigeedu ugu dadaashay bal iminka dee dhaqdhaqaaqa sida bulshada dayartaa loo digaamin lahaa amba macaawimo loo soo gaarhsiin lahaa hay-ado badan baa noo yimaada sida hay-adan kale saafjil daran oo kale waa hay-ad weyn waa hay-ad mar kastaba hadday waxbarasho noqoto iyo hadday dhaqaale kab noqoto iyo hadday qayb caafimaadma noqoto xaafadda way aad iyo aad uga qayb qaadataa oo hay-addaasi iyagoo noo soo marnay ururlalaa kan sawida ay noo soo marayaan marka kolley hay-adaha noo yimaada sida dhrc oo kale maxaa kaaratays oo kale aduu hay-ado badan baa noo yimaado oo dee imminka dhowr hay-ada ayaa waxyar siiya in kasta u badan tahay hay-adaha wax siiya ee dee aad iyo aad anu soo dhowayno sida saafjil darantoo kale iyo n r c doo kale aduu sawidoo kale dhowr hay-adood baad horta kolley wax noo yar ka kale maxaa fariin aad u gudbinaysaa xukuumadda somalilan adoo ku hadlaya afka guddoomiyaha stadhowska
waxaan u gudbinayaa xukuumadda somalilan anigoo ah guddoomiyaha xaafadda staalhawska ee danyarta oo guddoomiyahoogoode aniga ay wakiishiyeen waxaan dawladda u gudbinayaa kole dadka waa dad danyara waa dad deegaameen u baahan waa dad mar kastaba dhibaato iyo masiibo culus ay haleesho in dawladdu ay taag sida ay uga hortegi lahayd ay gasho waayo dee dawladdu horta marka dabdhacaab way soo gurmataa haddaba waxaa taa ka wanaagsan intaad soo gurmin adigoo isagoo qofkii nool ad waxu qabata horta qurux badan markaa dawladda waxaan leedahay horta waa dawladdayadii aad iyo aad baanu taageersannahay dawladda waxaanu doonaynaa haddaba in dowladda iyadu dadkan danyarta inta badan yaallay ee barakacayaasha istaal hawskaas ku rarantaa ay hoos u eegaan ay si qaab wanaagsan ay u raraan si deg degan intaan dabaylu soo dhicin ay u degeemeeyaan guud ahaan barnaamijkii intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan oo aynu ku eegaynay deeq mucaawinimo ah oo lasoo gaarsiiyey xaafadda istaad howska oo ay degan yihiin dad qoxoonti ah barnaamijkan oo kale intaan ku kulmi doono waa anigoo ah cabdiqaadir cabdiraxmaan habane iyo dhammaan howlwadeennada shabakadda wararka ee wajalanews dot com oo idinku dhaafaya intaynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale ah sidaas iyo nabadgelyo